magaaladan london shalay waxaa ka furmay barigeeda bandhigga sanadkiiba mar la qabto ee loo yaqaano toddobaadka soomaalida waxaa lagu martiqaaday dad magac ku leh bulshada haddaba waxaa qabanqaabiya ururka kayd oo ay guddoomiye u tahay ayaan maxamuud cashuur waa aan waraystay waxaa iiga warrantay marka hore sanadkan bal halkudhegga bandhigga toddobaadka soomaalida ay ugu tala galeen
halkudhegga sanadkan walaal waxaa weeye hidiraacnimo iyo cashri walaal muhiim waxaa dhowr qodob oo aad iyo aada muhiim u ah oo qaar hidiraacnimada ku ku abtirsato baa lagu falanqeynayaa sida haddeer oo kale dabar dabargo-a deegaanka uu ka hadli doono axmed ibraahim cawaale oo buug ka qoray deegaan dabargoynta deegaanka waxaa lagu soo bandhigayaa buug kale oo isna la yidhaahdo waayaha dadka la haybsooco oo ka hadlaya gabooyaha iyo xaaladooda ay ku sugan yihiin hidiraacnimada iyo iyo casriga meelaha iska diidan yihiin oo loo dhaqamo ay jiraan sida haddeer habsoo habsooca iyo sirsooca oo kale oo muhiima oo dhaqankeena ku abtirsado ay tahay in la dabargooyo ay jiraan iyo iyo iyo waxyaalo dhibaato fara badan oo casrinimadu keento sida de arrinta deegaanka oo runta mawduuc weyn sanadka laftigeeda noo ah ayaan xoogaa bal sii iftiimi arrintan hidaraacnimada iyo waxaad ula jeedo bal dadka xoogaa u sharax walaal hidaraacnimada markaan ku yidhaha haddeer ummadda soomaaliyeed dee waxay waxay waxay kolleyba dad dhaqankooda iyo hiddahooda iyo jecel baynu nahay laakiin waxaa jira sidaa arrintaas oo kale khas ahaanta kabooyahoo kale oo hiddahana ku abtirsataa dhaqankeenna oo muhiim tahay in in in la dabargooyo oo inta ayan dadka qaarkood ayan bini-aadinimadooda sugnayn ta guud oo dhan bini-aadinimadana ma sugmi karto tan laleeyahay casrigana magaala la yimid warshadaysi ma lama bilaabin noloshii casriga ahayd ee magaalo sidii loola dhaqmi laha hadeer haddaad aragt sidaynu ula dhaqmayno deegaankeenna ama aynu bac ku qaribno ama aynu geedaheeni gumaadno waxaad moodaa inaynu inaynu aynu noloshii casriga ahayd sidii loo maamuli lahaa aynu garanaynin marka labadii oo isberber yaala oo laga hadlayo mawduuc ahaanba laakiin waxaa dee wiig waa wiig fan iyo dhaqan iyo suugaan buugaga arrimaha ku saabsan baa lagu soo bandhigayaa buugaga arrimaha ku saabsan baa lagu soo bandhigayaa laakiin dee dhinaca fanka oo mar walba ah dhinaca suugaanta oo mar walba dhinaca ugu xoogan sanad kasta waad dadaashaan mashruucan oo kale ayaad samaysaan dad kala duwan baad meelo kala duwan caalamka ka marti qaadaan marka sanadkan dadka soomaalida miisaanka leh aad marti qaadeen yaa ka mid a wallahi sanadkan buuba ugu runta ulus yahay oo waxaa jooga maxamed ibraahim hadraawi waxaa nala jooga isna axmed salebaan bide oo ah abwaanada haddeer waxaan malaynayaa abwaanada nool cali sugule unbaaba fanka uga soo horeeyey waxaa jooga maama aamine cabdilaahi baa joogta waxaa jooga boon xirsi comedianki caanka ahaa marka dhinacan wuu isku dheeli tiran yahay marka la eego dhinacii fankii dhinacii comerigii dhinacii sugaanta slide waxaa kaloo iyaduna nala joogtay yaasmiin maxamuud oo ree dhinaca iyo maraykan nooga imanayso ah inan qoraa ah na inankan deegaanka qoray laftigiisu wuxuu ku jiraa martida somaliland nooga timid axmed ibraahim cawaale oo qoraa ah isaga laftigiisu marka dhinacyada kala duwana fanka iyo suugaanta iyo hal abuurka runta aada iyo aad bay sanadkan haddaad magac ahaan eegtid dadka jooga iyo haddaad eegtid mawduuc ahaan iyo haddaad eegtid nuxurka wiigaba waxaad moodaaba sanadkan inuu yahay sanadkii runta ugu cuflaa wuxuu dhammaanaya axadda soo socota insha allah waxaan rajeynaynaa insha allah ilaa khayr inoogu dhameeyo
ayaan maxamuud cashuur guddoomiyaha ururka kayd oo iga warramaysay bandhigga toddobaadka soomaalida oo shalay ka furmay magaalada tan london
Cannabis.
arwa maantaba